waa barnaamijka sheeko gaaban oo aad raadiyo muqdisho ka dhagaysataan toddobaadkiiba laba jeer maalmaha sabtida iyo isniinta saacaddan oo kale toddobaadkan waxaannu idiin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee ugu dambaysay sheekada halkudhiggeedu yahay ammaano allah inan yahay
habeennimadii khamiista baan ku soo laabtay xagga iyo xaafadda fahmo laakiin ma joogto waxaa la ii sheegay in ay dhooftay waxaan ka walwalay wacadka weli faraqa igaga xidhan iyo kalgacaylka niyadda ah ee aan u hayo fahmo yaa kala qorshayn kara ayaan isweydiiyey jacayl dhoofay ereygaasna dhowr jeer baa naftayda ku celceliyey socdaalkeedii waxaa ka soo wareegay muddo saddex bilood ah subax uu roob shuuxshuuxa da'ayo ayaan abbaaray xaggii iyo dhismaha boosto waxaan tiigsaday sanduuqaygii waxaan ka helay warqad ay ii soo qortay gacalisaday fahmo nin wareersan baan ahaaye warqaddii maan sugine isla goobtii ayaan ku furay oo aan ku bilaabay inaan akhriyo waxaan la fajacay siday u xardhanayd warqaddaasi waxaan bilaabay in aan u jawaabo si aan ugu sheego inaan helay warqaddii ay ii soo dirtay fahma kadibna waxaa inoo wada bilaabmay isdhaafsiga waraaqaha iyo kala warqabka akhbaarta si caadi ah baynu u kala heli jirnay aniga iyo fahmo laakiinse aad baan isugu howlay in aan qoraallada aan u dirayo fahmo aan ku soo qaadin xiriirkeenna waxa keliya oo aan ka wada hadli jirnay amuuro iska caadi ah ilamaa laga gaaray bishii februari ee sannadkan kun sagaal boqol afar iyo siddeetanka xiriirkeenna warqad isdhaafsiga waxa uu socday muddo dheer hase yeeshee si kadis ah baan dhankeeda uga waayey warqadaha taasi oo i dareensiisay in ay iga tala baxday oo wacadkii iyo dhaartii ay maraysay uu noqday waxba kama jiraan waxaa anigoo la yaaban akhbaar la'aanta fahmo aan kula kulmay aroornimadii bishii maarj afar iyo tobankeedii ee sannadkan bartamaha magaalada madaxda muqdisho saaxiibaday saaxiib ka mid ah oo aannu aad isku dheerayn yaraanteenniina isku deegaan ku soo kornay lana yidhaahdo asad xaaji asad markii aan is aragnay si wanaagsan ayaan isu gacan qaadnay aniga iyo isagaba wuxuu ii sheegay in ay gabari idaydayayso gabadhaasoo ka timid buu igu yidhi xagga iyo waqooyi asad annagoo waddada ku dhex sheekaysanayna buuqa u adkaysa weyne awgiis ayaa waxaannu isla tagnay meel gees ah waxaannu aan isdhaafsannay sheekadan caynkan ah ma fahmaabaa i tiri asadow sidaad sheegayso mise waa qof kale haa waa fahmo gabadha yar ee mar walba qaadata oo kielaha aragga waxayna igu adkaysay inanku raadraadiyo ayna keen aan u tagne maadaama aan ballan u soo qaaday
asad xaajiyow waa hagaag waxaannu isugu iman doonnaa hadduu ilaa raalli ka noqdo caawa siddeedda iyo soddon miridh hoteelka alcuruba xeebtiisa weyn ee barxadda meesha ayaan fadhiyaa siddeedda iyo soddon miridh ee igu ogow okay waan ku imanayaa haddii ilaahay yidhaahdo welibana waxaan ku dadaalayaa inaan fahmo soo kaxeeyo oo aan isi soo raacno maadaama ay jeceshahay inaad is aragtaan waa hagaag saaxiibow aad baa u mahadsan tahay anigu wakhtigaa isaga ah meeshaan kuu sheegayo ayaan taaganahay iguna ogow waxaa dhacday ballantii aan dhigannay aniga iyo saaxiibkay asad xaaji inaanu kulmi weynay oo aan is arki weynay subaxnimadii bishii maarj sagaal iyo tobankeedii isla sannadkan ayaan ku soo booqday xafiiskiisa mahadi ha ka gaadhee si maamuus leh buu ii soo dhoweeyey waxaana aan wada fadhiisannay beer u dhoweyd xafiiskiisa aniga iyo saaxiibkayna waxaa noo bilaabatay doodda caynkan ah saaxiib iga raalli ahow inaan kulmi weynay habeennimadii dhamo- dhoweyd ee aan ballannay sababtuna waxay ahayd galabnimadii anigoo aad u shaqeeyey oo wakhti dambe ka soo baxay shaqadii kadibna aan is soo haleeli weynay wakhtigii ballankaaga macno male aad baa u mahadsan tahay wax mashaakil ahna ma aha hadda maxaa akhbaarood ii haysaa iminka akhbaar waan kuu hayaa gabadhina waan is aragnay oo waan u sheegay farriintaad ii fartay aad ayayna ugu faraxday ee hadda maadaama la joogo wakhtiga rawaxaadda haddaan haddaba sii marna maxaad ka qabtaa
asidu wallaahi aniga hadda waxaa ila quman inaan wakhti kale ka dhiganno bacdamaa aan ayaamahan aad iyo aad u mushkilaysannahay arrinta fahmana ay igu sii daran tahay iyada sidii ayaan ku kala tagnay aniga iyo saaxiibkay muddo ayaanu kala maqnayn mar dambe ayaan xafiiskiisii ku soo booqday wuxuu ii sheegay in fahmo ay saaka joogto xafiiskiisa oo iminka iyada iyo gabdho kale oo xafiisyadan ka shaqaynaya ay ka soo wada cuntaynayaan makhaayad ku ag dhoweyd xafiiska dhismihiisa aniga iyo asad oo ku sheekaysanaynaa xafiiska meel agtiisa ah oo ku beernayd dhir aad iyo aad u qurux badan baan cod dheer ka maqlay dhanka gadaashayda xigta inta aan eegin buu asad si hoos ah igu yidhi waa soo socotaa fahma
dib haddaan u yara milicsadayba waa iyadii oo yaro dhuubatay waxaa iga lumay deganaashihii ma garanayo xilli aan sara kacay inta aan degdeg u kacay kursigii aan ku fadhiyana aan dhinac u laaday baan dhankeedii u cararay isla amintii ay indhaha isaartay fahmo bay iyadana ii soo carartay ilayn waa laba beeroo isku hiloobaya iyada oo leh alla mustafe alla mustafe aniga oo lalaya iyo iyada oo iga daran baan wada kulannay waxaan isku xambaarnay sidii wiil iyo aabbihiis oo wakhti dheer aan is arag wakhti badan ayaan isku aq- asqaysanayn aniga iyo fahmo oo aan isku lamaanayn
mustafe akhrintii xusuus qorkiisa iyo gocashada hadalladeeda buu ku dhafray saacadihii ka dhinnaa habeenka isaga ahaa oo ay ku kala boodeen gabadha la yidhaahdo fahma waxa uu isbarbar dhigi kari waayey oraahda ay habeenka kula hadashay iyo hadalladii ay u ballanqaaday sannadkii shan iyo toddobaatankii oo ahaa gacal iyo mustafe waxaan kuu qirsanahay inaad tahay iftiinka noloshayda iyo shidaalka naftayda waxaan kuu ballanqaadayaa in haddii uu wakhtigu isku keensimo inaan noqon doono ooridaada oo aan kula qaybsan doono macaanka nolosha ee mustafe arrinta dhankaaga yaysan ka dheeliyin habeennimadii arbacada ahayd oo ay ballansanaayeen kolkii la gaaray buu isagoo aan ka raalli ahayn tegay gurigii ay ku noolayd saaxiibtii fahmo qolkii fadhiga inta ay wada galeen bay sheeko jawi deggan ku socotay ku wada hadleen kolkii uu in cabbaar ah si caadi ah ugu sheekeeyey buu si kadis ah u beddelay qodobadii laga hadlayey waxa uu u leexiyey ka hadalka arrintooda iyo dhammaystirka dooddii qabyada u ahayd waxaana uu mustafa yidhi gacaliso qodobkii aynu habeen hore ku kala boodnay ma ka raalli tahay inaynu caawa sii wadno fahme inta ay eegmo ku bilowday album miisk dul saarnaa bay ku tidhi mustafe kolley anigu waxaan weli taaganahay mowqifkaygii hore ee xilligan diyaar uma ihi inaan ka dhabeeyo wacadkii aan kula galay xilli aanan garanayn oo haatan laga joogo toban sannadood mustafe waxa uu isku howlay inuu fahmo dejiyo oo uu kansalgareeyo mowqifkeedii laakiinse marnaba wuu marsiin kari waayey fahmo inta ay miiska garaacday bay iyadoo caraysan tiri wax ma kuu sheegaa war iga hoo waxaan mustafe kuu sheegayaa inaan kuugu wacad furay ee mar dambe ha igu soo qaadin wacadka aan burburiyey mustafe kolkii uu arkay inay ku adkaysanayso go'aankii buu muujiyey inuu ka raalli yahay go'aanka ay iyadu sheegtay dabeetana inta uu fadhiga ka sara kacay buu geeraarkan tiriyey
wakhti dheer baan ku dhowrayey oo naftayda sasabayey dharaartii aan ku bartay baan caashaq la daris noqday dhakafaar iyo dabanahays dhaaxuu dhimirkayga rogay fahmaay farxad iyo fakar iyo fantasiyo fajac waa halkood afka uun kama lihiye siday uurka iga tahay inan yahay ammaano allah dhaar baad martoo wacad baad xirtay dhowr sano baan dhaafnay dhammacda dhimbisheeda dhallin kala shideen baad aamintay dhalanteed baad ka dhigtay dhaartiyo dhigaalka diintu dhowrtay fahmaay farxad iyo fakar iyo fantasiya fajac waa halkood afka uun kama lihiye siday uurka iga tahay fahmaay ammaano allah inan yahay dhagar baad guratoo dhigaal mooday nabsi baad dhowaysatay dhalanteed baad ka dhigtay dhaartiiyo wacadka diintu dhowrtay fahmaay farxad iyo fakar fantasiya fajac wayska halkoode afka uun kama lihiye siday uurka iga tahay ammaano allah inan yahay ammaano allah inan yahay
geeraarkan kadib ayuu si degdeg siimo ka muuqato kaga baxay albaabka isagoo sii leh ammaano allah inan yahay ammaano allah fahma kana sii degtay sallaanka fahma inta ay jariiracotay bay iyada oo aan isogayn sara kacday oo ka soo dabcarartay inankii ay ku wacad furtay laakiinse inta aysan kadinka ka soo daadegin bay indhaha ku dhufatay mustafe oo bas sii raacaya qolka fadhiga bay iyada oo aad u madluunsan ku soo laabatay iyada oo qalbigeeda uu ka dhex yeerayo oraahdii uu mustafe ku lahaa ammaano allah waxa ay u sii dhaaftay qolka jiifka kadibna fakar dheer bay gashay waxa ay isdariinsiisay oo ka qoomamaysay go'aankeedii khaldanaa fahmo kolkii ay seexatay kadib waxa ay maskaxdeedu bilowday inay ka fekerto mustafe hadba waxa ay riyootaba waxa ay saaq dhexde ku tiri cod dheer mustafe nabsi baan kaa galay ee cafi waxaa ku soo toostay qarowgeeda safiya oo hareer jiiftay kadibna waxa ay ka yaabtay hadallada cabashada lahaa ee dibnaha fahma ka soo baxayay waxayna dareentay in dhanka mustafe waxyaabo kaga soo kordheen oo ay kala caraysan yihiin aroornimadii kolkii la gaaray safiya waxa ay inantii ka waraysatay waxyaabaha xalay ay ku kala tageen mustaf kadibna waxay dhab ahaan uga warrantay sababaha keentay khilaafka ee uu mustaf ugu yidhi fahmaay afka uun kaamalihiye ee siday uurka iga tahay ammaano allah inan yahay safiya waxa ay fahmo u sheegtay inay khaladku iyadu leedahay loona baahan yahay inay inanka soo raalligeliso inta uusan nabsigu helin fahma oo aad uga welwelsan kana xun go'aankeedii salfudaydka ahaa bay xaafadda mustafe beegsatay kolkii ay qadada afka ka qaaday kolkii uu soo dhoweeyey bay ka dalabtay inuu u dembi dhaafo isaga ooan haa amaba maya midna odhan buu u tegay xusuus qorkiisii uu kaga hadlayay heerarkii ay isla soo mareen kadibna qolka buu ka soo baxay iyadana waxa ay akhris ku bilowday buuggii lagu xusay waayihii lala soo maray mustaf kolkii uu qolkiisa ka soo baxay ayuu waxa uu ka dalbay gabadh la dhalatay inay sharaab qabow u geyso fahma inta ay gabadhii ku maqnayd farintijeerka ayuu mustaf inta uu warqad yar ku dul qoray erayo kooban buu u dhiibay gabadhii isna dibadda uga soo baxay gurigii oo dhan fahma kolkii ay muddo saacado ah akhrisatay buuggii bay isha ku dhufatay warqad yar oo dhinac tiilay sharaabka loo keenay waxa ay ku dhiiratay inay warqadda soo qaaddo misna kala bixiso waxa ay ku aragtay oraah naxdin leh oo ahayd waan ka xumahay qalbi kaa tegay kaa tallaabsaday tiiri mooyee looma taag helo hay tabin aniga hay tabin isla taliyo aniga hay tabin
akhriska warqadda kadib waxaa inantii ku sii kordhay naxdintii waxayna qolka ka soo baxday lixdii fiidnimo iyada oo aan marlabaad arkin mustafe waxa ay xaafaddeeda tagtay iyada oo aad u daalan waxaa fahmo la qaraar noqday murtidii uu xilliyada badan mustafe xasuusinayay oo ahayd taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa fahmo arrinkii ay la soo kulantay bay la socodsiisay safiya una sheegtay go'aankeeda degdega ah ee la xidhiiray dhoofka waxayna iyada oo diyaarsanaysa shandadeeda tirisay geeraarkan
maalinkan mustafe milicsaday marxabayn buu ii muujiyey marti maamuus liyo meeqaan iyo magac leh baan noqday mawjad maankayga muquurisiyo beerkutaal buu ii noqday wacad baan galay oo ku dhaartay marxabayn macaan ii muujiyey markuu i yidhi midhaheenna aan manaafacsanno mayaan u muujiyey miyir deggan maslaxuu muujiyey anna macasalaamaan ku idhi mahadhada kalgacalkiyo mustafe miyaan muquuriye muftaaxii aayatiinkeenna gurashada midhaheenna diide mustafe dhaartaan u maray miyaan maya u muujiyey ma mustafe oo macruuf iyo magac ii lahaa baan xumeeye miyir deggan iyo maslaxuu muujiye anna macasalaama ku idhi mahadhada kalgacalkiyo mustafe miyaan muquuriye
waxaa intaasi inoogu dhammaaday sheekadii gaabnayd ee halkudhiggeedu ahaa ammaano allah inan yahay sheekadaasi waxaa inoo soo qoray nuuraddiin abbakar axmed diiniyare oo nooga soo qoray sanduuqa boosta boqol iyo lixdan iyo saddex muqdisho waxaannu mar kale mahad uga celinaynaa sheekadaasi uu noo soo qoray waxaan dhegaystayaasha kale ee xiiseeya barnaamijka mar kale ka codsanaynaa inay noo soo gudbiyaan haddiiba ay hayaan sheekooyin xiise leh oo raalli gelin karta dadka dhegaysta barnaamijka sheeko gaaban waa inoo toddobaadka dambe goortan goorteeda iyo sheeko cusub
suoi genitori.
Credo di sapere, anche se non ne sono sicuro. Me ne accerterò e poi sarà il momento di parlare. Povero ragazzo, che triste storia. Quel soprannome meschino sembra appropriato per un infelice come lui. Scriverò immediatamente a Fra Poldino. Presto, carta e penna.
La RAI, Radio Televisione Italiana, in collaborazione con questa emittente, ha presentato Racconto italiano.
Hanno partecipato gli attori Enrico Arrichetti, Raffaella Azzim, Cristiano Censi, Liliana Eritrei, Riccardo Plati, Renzo Rossi. Assistente alla regia Luciano Laudati. Con la collaborazione tecnica di Fausto Errante.